alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira ma huwa alqiraad alqiraad aye cindak nacam ayb caqd calىa naqdi liyatasaraf fihi alcaamil bاtijaara wاlribxu baynahuma maxaa loo shardiyaa buuhi alqiraad cindak afar shardi wahiya calaa naad maxaa looga jeedaa naqdi dirhama ama dinaara maxaa weydmo dhamaystir an ya-dana rabu lmaali lilcaamili muxuu eedmayaa maxaa looga jeedaa qodobkaas shardiga ah maxaa loo shardiyey shardiga ah aye siduu maqsuudka u xasila haddii kale uu yidhaahdo wax walba anigay soo mari ciidhi buu gelinayaa fursadaanu dhaafin karaa haye fi ma laa yanqaicu haaliban hadalka ayaa macnaynaya maxaa looga jeeda haye ha maya wawdani waa maxay ma bimacnaa maxay wey wawdani fi ma laa yanqaticu haaliban marka waa laba ayay noqonaysa fi tasarufi mطlaqa fi ma laa yanqaticu haaliban labada waa inuu idmo saasa ha bimacnaa awy ama muطlaqan inuu dhaa waa taase ku shaqee waxaad kusoo waxaad kaga tijaarisanad kaga ganacsanayso xor baad u tahay haddaanu sidaa odhanna inuu u idmo ka ganacsiga waxaan inta badan go-in waa sidaa muطlaqan aw fi ma laa yanqaطicu haaliban labadaa midkood waa in la helo lakiin maxaa la diidayaa inuu qaydo weliba uu ku qaydo fi ma yanqaticu haaliban sanadkii mar la helo inu ha waxaasun ka shaqee faciidhi buu gelinayaa maqsuudkaa inuu macaash soo baxo qof ka shaqaynayana wax uu ka helo ay taasi meesha ka saaraysa waayo waan yashtarita lahu juzan macluuma min alribx waadix soo ma macluum bimaada aye biljuziya binisba in mucayan noqdaa ma banaano idhaa kun baan macaashka kaa siinaya ama laba kun ama boqol laakiin waa in nisbe lagu xadiraa boqolkiiba intaa ama juziya thuluth rubuc khumus baad ku leedahay haddii ribxigu batana qeybtu ku yeelay way badanaysaa hadduu yaraadana way way yaraanaysaa marba wixii soo baxana waa la wada yeelanaya laakiin hadduu yidhahdo ka waran macaashka soo baxa laba kun baad leeda ana inta kalaan leeya hadee laba kunba soo bixi waayaan ka waran ama wixii soo baxayba laba kun ay noqdeen walaa yuqadirahu bimudda maxaa loo diiday heshiiskan mudaarabada la ydhaa in muddo lagu xadeeyo hay ya ixtimaali cadami xusuuli lmaqsuud huwa ribxu fiiha waxaa dhici karta hadduu idhaa sanad ku shaqee lix bilood shan sannadood dee in muddada macaash baanu soo bixin waayo mar haddii la diiday tacqiid in la waktiyeeyo heshiiskan maxaa la mida baynu idhi taaqiidka haye tacliiqaa lamid saaba kaba sii daran in la idhaa tusaaleahaan xataa yarjica zaydun min asafar wa min alxaj xataa yuulada liya walad waayo caqd lmudaaraba ama alqiraad caamilku isagaa xooli gacanta ku haynay yaddu ma yaddu amaana mise waa yaddu damaan haye yaddu amaana marka yaddu amaana marka dhaa maxaa ka dhalanaya haddii xoolihii ay baaba-aan oo iyagoo gacantiisa ku jira mag dhabi maayo ilaa bilcudwaan cudwaankuna waa laba inuu waajib saaraa ka gaabiyo iyo waxaan u bannaanayn inuu sameeyo mataa yamliku alcaamilu alribxa qistahu min alribx qofkii xoolaha ku shaqeeyey aanu lahayn haddii macaash soo baxo qeybta macaashka uu ku leeyay marka hor lagu heshiiyey goor buu mulkiyaya aye cindk ya bacda alqisma bacda alqisma marka la qeybsado un inta ka horeysa isagu male soo ma waayo inta ka horeysa muxuu u yeelan waaya isagu sababtu u yeelan waayo waa maxay macaash baa soo baxo boqol kun oo dollar baa la faa'iiday ninkii shaqaynaya maba laha baa lagu leeyay haddii boqol kiiba konton lagu heshiiyey kontonkiisa kun ma laha ilaa la qaybsanayo ish sabab haye nacam lianna aribxa wiqaayatu lira'si lmaal macaashku wuxuu ilaalinayaa raasamaalka walihaada hadduu khasaara yimaado ka waran qabla alqisma laba kun baa lagu uhi ku shaqee laba kunna wuu soo saaray waay waa macaash soo maaha macaashkaa dabadii buu khasaarayimi wain xasala khusraan wa ribxun ay bacda ay bacda alkhusraan khasaaraha dabadi ayuu macaash yimi laba kun ayuu soo saaray labadii kun uu soo saaray khasaaraa horta dhacay dheh laba kun baa loo dhiibay khasaara dhacay doorkii koowaad oo labadii kun raasamaalkaa kun baa soo hadhay doorkii labaad ayuu kun faa'iiday kunkaasi ma faa'iida mise waa raasamaal haye waa raasamaal ilaa raasamaalkii la buuxiyo faa'iida ma jirta dee kala caashaqushi baad noqonaysa waay jabara alkhusraana wain xasala khusraan waribxun jabara alkhusraana alribxu almusaaqaat waa maxay ma hiya almusaaqaat almusaaqaat ma hiya cindik yaa hagaajinaya markaa qeexde ictaau shajar liman yacmalu fiiha bijuزءi min amariha aye tarbiyat shajar wahal shajar yuraba hal huwa hanam aw baqar islaax shajara alcamal fi shajar icطaaء اlinsaan lishajar aw icطaaءu shajar liman yacmalu fiiha bijuزin min amariha waa geedihii beerna in loo dhiibo cid ka shaqaysa oo waxay kaga shaqaynayaan ay qaadanayaan uu noqdo qeyb ka mida midhaha waayo musaaqaadku dhirtao dhan may ku bannaan tahay madhabka marka la eego haye geedka timirta iyo geedka cinabkumay ku bannaanta midhaha soo maaha waayo maxay saa u yidhaahdeen limaada qaaluu hakada haye cindak daliil baa kusoo haray xadiidkii khaybar sax isna waa qiyaas qaatee madhabka qowl kalema ku jiraa saa ka duwan haye maxay loo qiyaas qaadanaya ha geedahee maya tusaale ma rabo geedahee geed weyn xataa gobka e ya geedaha dhir midhaha la dheh saa'ir ashjaar almuhmira waa qowlka qadiimkaa waana saxiix qowlkaas rasuulku calayhi salaatu wasalaam u odhan dee xukunkani timirtuunbuu ku gaar yahay ee meeshaa dhirta ku taallay baa dee timir ahayd dee kuwo kale ku yaalina saasunbaa arrinku noqon la dafaca ilaa yahuudi khaybara naqla khaybara wa ardaha calaa an yactamiluuha min amwaalihim waana lirasuuli illaahi shatraha nacam waayo waxaa hore inoo soo martay waxaa loo yaqaano mudaarabada inaan tawqiit lagu samayn karin an laa yuqadira bimudda soo maa musaaqaadka ma lagu samayn karaa muddo ma loo qaban karaa ma lagula heshin karaa muddo dhirtaa oo ka shaqeeya haye waayo limaada ma lfarq labadoo macaash baa la sugayaa midna macaashku waa lacag midna macaashku waa midho maxaa loo kala duway atacliilu ahamu shay fi lfiqh haye adiga diga fara taagaya laa laa xagga dambe ha eegin adaa fara taagaya soo ma adiga sax waxay u kala duwan yihiin mudaarabada goor macaash iyo ribxi la heli doonaa la garanayna laakiin dhirta waa la garan karaa soo ma ka midhaynayso geedkani sanadkiiba inta jeer uu midheeyo saddexdii biloodba ama lixdii biloodba ama sanadkii marbaa waa la garan karaa walihaada buu shardiba uga dhigay yuqadira bimudati macluuma waay alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira faslu fi ljacaala hadakani faasilu bayna maa mada wamaa sayaati fi ljacaala kaasoo ku saabsan jacaalada heshiiska leedhaa marka aljacaala waa muhalahat ljiim sa uhi ibnu malik jiimkeeda waa saddex xarakaba waa ku bannaayin aljacaala aljucaala iyo aljicaala aljucaalatu lugatan waa ismun limaa yujcalu lilinsaani calaa ficli shay waa magac uu iska leeyahay waxaa qofka loo ballan qaado haddii uu shay sameeyo ladhaa waxa haddaad samayso waxaasaad leedahay taasaa jacaalo la idhaahdaa sharcanna waa iltizaamu ciwadin macluumin calaa camalin mucayanin aw majhuulin iltizaamu ciwadin macluum bedel laysla garanayo waa inay cidiisa saarto calaa camalin mucayan bedelkaasoo lagu bixinayo camal mucayana oo macluum oo la garanayo amaba se macluum bayaanu noqonee majhuula qofkii waxaa la odhanayaa tusaale ahaan qofka soo hela awrkii iga lumay waxaan siinayaa boqol kun oo shilin ciwadku marka waa boqol kun oo shilin camalkuna waa awrkaa soo helistiisa man banaa xaa'iطii falahu maala khamsuuna alf shilin gidaarkaygaa qofka maanta dhisaa konton kun oo shilin buu leeyahy ciwadku waa kontonka kun camalkuna waa dhisitaanka gidaarka waljacaalatu buu uhi jacaaladu oo noocaynu sheegnay jaa-izatun waa mid bannaan wahiya jacaaladu an yashtarita waa inuu u shardiyo calaa raddi daallatihi wixii ka lumay soo celintiisa ciwadan bedel bedelkaasoo macluumana idhaahdo shaygaasaa iga lumay qofka keenaa intaasuu leeyahay marka ma aha jacaaladu inay ku kooban tahay uun shaygii lumay cidda soo hesha in waxa weeyaan wax la siinayo wax loo ballan qaadayo aw hayrahaa camal kale oon ka ahayn ayuu noqon karaa tani waa tusaale uun fa idaa araddaha markuu soo celiyo kii soo celiyey ku doonayaba ha noqdee hadduu soo celiyo istaxaqa oo camalkii iyo shaqadii u qabto wuxuu mutaysanayaa dalika alciwada beddelkaas almashruuda ciwadkaa mid loo shardiyey la yidhi qofka hawshaa qabta waxaasaa la siinaya kaasuu xaq u yeelanaya waxaa loo yaqaano jacaaladu sidaad aragto wuxuu ku xigsiiyey mualifku alijaara oo kiradii ayuu ku xigsiiyey sababtu ugu xigsiiyeyna waxay tahay liannahuma yashtarikaani fii qaalib alaxkaam aljacaala iyo alijaara axkaamta badankeeda way wadaagaan afar xukun ayuunbay jacaaladu kaga duwan tahay ijaarada marka la eego xagga axkaamta xukmiga koowaad ay kaga duwantahay waxa weeye wa sixatuha calaa camalin majhuul casura cilmuhu ijaaradu camal majhuula ku ansixi mayso laakiin jacaaladu waxay ku ansaxaysaa camal aan la garanahayn oo in la gartaa weliba ay adkaatay ka raddi daallati walcabdi alaabiq maala oo qofka la yidhi addoonkaa baxsaday qofka keena baadidaa iga luntay qofka keena intaasoo lacag ama intaasoo maala buu leeyahy shaqada loo diray shaqo macluumoona hadda saacad buu kusoo heli doonaa ma maalmay ka qaadan doontaa intee masaafo intee leeg buu kasoo heli doonaa ma heli doonaaba horta waa camal majhuula marka camalkaa majhuulkaa bay ku ansaxaysaa walihaada buu yidhi ama tacriifkeeda la yidhi calaa camalin macluumin aw majhuul marka ijaaradii taa way kaga duwanta o ijaarada camalku waa inuu noqdo macluum waa inuu noqdo arrinka laba waa sixatuha maca gayri mucayan sixatuha maca gayri mucayan jacaalada waxaa la idhahdaa waxay ijaarada kaga duwan tahay waa heshiis lala gelayo qof aan cayinaynba oo idaacaddaasuu qof ka sii daayey war oo wuxuu yidhi baasaboor baa iga lumaye qofka soo hela boqol dollar baan siinaya heshiiska ayaa lala galay waa qof mucayana hayru mucayan mucayan maaha waa kii soo helo un ayaa heshiiska lala galay ku yahayna la garan maayo ijaaradu se saa ku ansixi mayso mustaajirku waa inuu noqdo mucayan waa inuu noqdo hadduu xataa mubham noqdo uhaa labadiinaa midkood baan ka kireeyey gurigayga ama gaarhigayga dee ma ansaxayo caqdigu waa mustaajirku waa inuu mucayan noqdo arrintaana waa kaga duwanta arrinka kale kaga duwan waa kownuhaa jaa-iza ijaarada waxaynu soo marray inuu yahay caqdi laazima oo labada daraf muddadii lagu heshiiyey midkoodna kama bixi karo ilaa ka kale uu ku waafaqo laakiin jacaaladu iyadoo ka duwan tahayoo waa jaa-iza oo qofkii jucliga ama baadifaada ama mushqaayadda ballan qaaday heshiiskaa uu ka bixi kara wuxuu odhan ama mucayan ha la galo ama hayru mucayan ha la galee uu ka bixi karaa isagoo qof mucayana la galo hi yuusuf ow awr noocaasaa iga lumay haddaad soo hesho waxaan ku siinayaa boqol doolar ayuu ku odhan karaa heshiiskaa waan ka baxay iska dah waxbaa soo helin darafa kalena uu ka bixi karaa hayru mucayan hadduu yahayna wuxuu odhan karaa waar arrinkii aan idhi cidda qabata waxaasaan siinaya waan ka noqday ha la iska daayay isagoo cid kale muwaafaqadeeda aan u baahnayn darafka kalena uu ka bixi karaa kii mucayanka ah ee la yidhi haddaad waxaa soo hesho ama aada qabato waxaasaa lagu siinaya uu iska dayn karaa walow kii u dirayaanu ku waafaqinbe gidaarkii la yidhi qofka gidaarkaa dhisa waxaa la siinayaa boqol kun oo shilin ayaa isagoo kala bar marinaya o odhan karaa nabadgeliyo markaa gidaarkaaga i dhamaystiro u ka bixi karaa laakiin dee ijaarada lagama bixi karo arrinka afraad ay ku khilaafsantahe wa kownu lcaamili laa yastaxiqu ljucla ila bacda tamaami alcamal qofka caamilkaa shaqadan iyo hawshan loo diray wax loogu ballan qaaday wixii loo ballan qaaday xaq uma yeelanayo ilaa uu dhammaystirayo camalka shaqada ilaa uu dhammaystirayo taana way kaga duwan tahay markay ijaaro tahay intuu qabtay dee qofku waxbuu ku helayaa laakiin nin baa waxaa lagu yidhi addoonkaygii hebel baa lumay ee haddaad soo heshay intaasaad leedahay ama si guud baa loo yidhi addoonka noocaasaa lumae qofka soo hela lacagta intaa leeg buu leeyahy nin baa baadi doon tegay bil dhan buu baadi doonaya addoonkii muu soo helin miyuu wax leeyi xamalad laysa lahu shay wuu soo helayoo shan iyo toban cisho markuu soo lugaysiinaya buu ka baxsaday miyuu wax leeyahy mi waxba ma leh hay dee muu keenin waabuu soo helo si usoo waday usoo waday ayuu soo geliyey dayrka ninkii addoonka iska lahaa markaasuu ka baxsaday intaanu u sallimin oonu ku wareejin waxba ma leh marka tamaam alcamal shaqada markuu dhammaystiro ayuunbuu wax yeelanayaa waayo kutubta qaarkood shaaficiyadu sida minhaajka iyo asalkiisaba jacaalada halkan kuma sheegaan bacda alijaara ma sheegaan waxay ku sheegaan caqiba baabi laqiid laqiidka oo qofka la helay ee cid dhashay iyo cid u addoon iyo toon aan la garanahayn dabadii bay sheegaan liannaha talabu iltiqaadi daalla waayo jacaalada had iyo jeer waxyaabaha lagu isticmaalo waxaa ka mid a qofka markay wax ka lumaan oo innagaba de waad aragtay intaa idaacadda waxaa laga leeyay basaboor baa iga lumay lacag baa iga lumtay waraaqaa iga lumay qofka soo hela waxbaa la siin doonaa baa la leeyahy meel baani teenu ka khaldan tahay insha allah markaynu gaadhno ayaa dareemi doontaa waayo marka jacaaladu afarta arrimood mooyaane inta kaleo dhan maxay kala xukum tahay ijaaraday kala xukum tahay waxaa la dhaha jacaaladu marka waa mashruuc in camal la garanayo ama aan la garanahayn intuu qaadan doono iyo hawshiisu waxay noqon doonto in cidda samaysa ee shaqadaa qabata wax loo ballan qaado waxyaabaha u daliila waxaa ka mid a qur-aanka fii suurati yuusuf ilaahay wuxuu yidhi waliman jaa bihi ximlu baciir wa ana bihi zaciim waxaa la waayay galaankii boqorku dadka raashinka ugu miisi jiray qofka keenaa wuxuu leeyahay awr intuu qaado anigaana arrintaa uga damiina markaa shaaficiyadu aayaddan oo kale waxay dhahan waa la weheshanaya sababtana waad garanaysaan waxay dhahan sharcu man qablana sharci nooma aha bay dhahan lakiin sidaa saxda mar haddii qur-aankeenna lagu sheego sharcigeenana aanu khilaafin sharci buu inoo yihi waxaa kaloo u daliila xadiidkii xadiidu abi saciid ee bukhaariya muslimba wariyeen saxaabadii qolada soo martay ee martida ay marti gelin waayeen kadib ninkii u madaxda ahaa la qariinay marka waxay yidhaahdeen hal fiikum min raaq ina sayida alxayi saliim waa saadaal weeye waa la qariinay aday ka odhan lahay maxay yidhaha waa saliim u bad qabaa marka hal fiikum min raaq mid wax ku tufaama idinku jira saxaabadu waxay idhaahdeen ha nacam lakin laa nafcal xataa tajcal lana jucla laakiin waxba idinku tufi mayno idinku akrin mayno soo nimadaan marti gelin waayen ilaa aada mushqaayad noo ballan qaadaan kadib waxay u ballan qaadeen qaطiic min alghanaam xayn adhiyo soddon neef meelahaas ahayd dabeetana way ugu soo tufeen fakaanamaa nushita min ciqaal suurat lfaatixo quri ku akriya laakiin laab qaanse xoog badan ka dhacay buu ahaa qalbi xoog badan bay kasoo baxdo caafimaad qaba fakaanamaa nushita min ciqaal waxaabaad moodeysaa in dabar laga furo markiiba u kacay markaa saxaabada waxaa la siiyeyna jucli buu ahaa shaqada loo dirayna maxay ahayd ruqyo ninkaasi uu ku bogsado ruqyo uu ninkaasi ku bogsado sababu noqotay inuu bogsado inuu bogsado maaha ee ruqyo sababu noqotay inuu bogsado xaajaduna way keensanaysaa waay baahida ayaa keensanaysa arkaan buu leeyahay caqdigani arkaanta rugniga koowaad waa caaqidun caaqidaan la odhan maayo caaqidun waa mid qura walihaada buu ihi an yashtarita calaa raddi daalati ciwadan macluuman ciduu heshiiska la galay oo gaari ma jirto oo haddaanu mucayin ahay mucayan ahayn caamilku waa caaqid qura rukunka labaadna waa camal waa shaqo la qabanayo wax lumay oo lasoo helo wax baxsaday oo lasoo celiyo wax la dhiso meel la qodo rukunka saddexaadna waa juclun oo mushqaayaddaa la ballan qaadaya cidda shaqadaa qabato loo ballan qaadaya ka afraadna waa siiqa caamilka marka waxaa loo shardinayaa inuu noqdo caaqidkan ujeedaa iyo caamilka labaada waxaa loo shardinayaa itlaaqu tasaruf inuu noqdo qof shareecadu u ogoshahay inuu tasarufo waayo heshiiskana waa heshiis maal ku saabsan ikhtiyaarna waa loo shardinayaa waa inuu noqdo qof ikhtiyaarkiisa qaba oo aan la khasbin waxaa kaloo la shardinayaa caamilka loo shardinayaa alcilm bi hada alamr arrinkaa waa inuu og yahay in cidda shaqadaa qabata mushqaayadda intaa leg loo ballan qaaday isagoon ogeyn ballanqaadka hadduu shaqada qabto hal lahu shay wax ma yeelanaya nin baa yidhi addoonkaygu ebel baa baxsadee ninka soo hela kun dollar baan siinaya nimaan warkaaba maqal ayaa yidhi wallahi waa addoonkii hebeelo baxsiya baxsada wuu soo qabto wuu u keenay maruu keenay kadib wuu maqlay cidda keentaa in mushqaayad loo ballan qaado markaasuu kusoo noqdo uu yidhi kunka aad ballan qaadaysi dee aduu kunka kunka kumaad shaqo geline waa tabarucday baa la leeyahy mar haddaanaad maqalba marka idan waa inuu jiro idan walihada walaa budda fi istixqaaqi اlujrati min idnin qofku wuxuu mushqaayadaa yeelanayaa cidda shaqadaa qabato loo ballan qaaday marka uu dee idan iyo ogolaansho iyo fasax uu ku shaqeeyo uu og yahay waayo jacaalada waxaa la idhaahdaa wuxu uhi waa jaa-iza way bannaan tahay macanaa waa caqdi jaa-iza jaa-iza markaa halkan ugama jeedo waa caqdi hayru laazima laakiin wuxuu uga jeedaa waa caqdi shar shareecada ku bannaan laakiin jaa-iskaa kalena waa tahay oo caqdi laazima maasaynu sheegnay de waxyaaba ijaarada ay kaga duwantah labada daraf mid waliba uu ka bixi karaa oo almaaliki shaygaa iska lahaa ama hawshaa lahaa la qabto uu ka bixi karaa qabla alcamal qabla shuruuc fi lcamal buu ka bixi karaa qabla tamaam alcamalna uu ka bixi karaa intaan hawshii la gudagelin iyo marka la gudagelo weli aanay dhammaan caamilku hadduu mucayin yahayna uu ka bixi karaa hadduu hayru mucayin yahay dee laa yutasawar dalik lama sawiran karo haddii shaqadii oon la gudagelin heshiiskaa la faskiyo oo almaalik uu faskiyo ama alcaamil caamilkii mucayanka ahaa ee gaarka ahaa ila mucayan wuu noqon karaae waxba ma laha caamilkii waxba muu qaban dee shaqadii oon muu gudagelin hadduu caamilku faskiyo markuu shaqada gudagalay kadibna waxba ma leh wuu baadidoon tegay laakiin shaqadii ma dhammaystirin waxba ma laha oo lam yaxsul qarad lmaalik ujeeddadii uu lahaa qofkan shaqeeyey may xaasileen waayo haddii uu faskiyo almaalik haddaba kii waxaan iska lahaa waxaana ballan qaaday markuu caamilku camalkii gudagalay dabadeed laakiin aanu dhammaystirin uhi iska daa gidaarkii la dhisayo kale ujratulmithl buu yeelanaya limaa camilahu intaa uu sameeyey mushqaayadda laga qaato oo kale ayuu yeelanaya nusyo markuu waday ayuu ka diray meeshii uu qodayey ma dhagaxu jabinayey ma gidaarkii la dhisayey ama meeshii la oodayey ayuu ka joojiyey almaalik dee shaqadiisaas iyo hawshiisaasi bilaash noqon maysee ujrato caqdigii mar haddii la faskiyo wixii la ballan qaaday waxba kama jiraan ee muxuu yeelanayaa ujrat lmithli ayuu yeelanayaa ciwadan macluuman buu hi ciwadku ama ha bato ama ha yaraado lihaada buu nakireeyey waxaa loo ballan qaadaya ama ha bato ama ha yaraado laakiin maxaa shardi ah waa inuu macluum noqdo oo laa yajuus in noqdo majhuul ama mubham inuu noqdo waa inuu wax macluuma lilmaalik wa lilcaamil labadoodu waa inay garanayaan si aan hadhow la ysu qabsan marka halkan idiin sheegaye dadkeennu marka ay wax ka lumaan waxay baadifaada ku sheegaan ee ay sheegaan de waa jacaaladanun laakiin shardigaasaa ka maqan inta badan oo maxay yidhaahdaan alaab noocaasa iga luntee qofka soo helaa abaalmarinu ku farxaabaan siin doonaa heshiiskaasi miyuu ansaxayaa ma ansaxayo qof baa soo helay alaabtii oo keenay heshiiskaasi ma ansaxayo muxuu yeelanayaa un qofkaasi mar hadduu shaqadaa qabtay loo idmee loo diray ujratulmithli buu yeelay mar haddaanu heshiisku ansixin wuxuu yidhi wixii waxaa iga lumay qofka soo celiya ama soo hela maraan siin doonaa maradu waa maxay dee mara xariiraba mara caadiya mid hunaa mid cusubba ma surwaalba ma shaarba ma googaradba diracba laa yudra ama garanay ma ansaxayso waa inu macluum noqdo ciwadku walihaada buu yihi ciwada macluuma haddii ciwadku majhuul noqdo ma ansaxayso liannaha mucaawada faftaqarat ilaa nacam ila alcilm sida ujiradii oo kale inay macluum noqoto goormuu mutaysanayaa qofka shaqadaas cidda qabata wax loo ballan qaaday qabtaa wuxuu mutaysanayaa idaa camila alcamal hadduu shaqadii uu qabto shaqadii haddaanu qabanba walow ha sidiisa kaleba ha u hoosh hawshoodee waxba ma laha faslun fi axkaami lmukhaabara haadaa faasilun bayna maa madaa wamaa sayaati wuxuu ku saabsan yahay fasalkani waxaa loo yaqaano almukhaabara iyo almusaaraca almukhaabara waa icطaaءu alard liman yasracuhaa bijuزءin mima yakruju minha waa dhulkii in loo dhiibo musaaqaadku maxaa yahay dhir baa loo dhiibayay soo ma halaygu kala duwayn u fiirso laakiin musaaracada ama mukhaabarada maxaa loo dhiibaya dhul baa loo dhiibaya si uu u beero liyasracaha bijuزءin min hamariha mushqaayadiisuna waxay noqonaysaa midhaha ka soo go-a ama bijuزi ma yakruju minha waxaa ka soo baxa qeyb ka mida oo macluuma way isku khilaafaan fuqahada shaaficiyadu almukhaabara iyo almusaaraca ma isku midba qowl wuxuu leeyahay xataa shaafici laga soo naqliyey waa isku mid qowl kale wuxuu leeyahy me waa kala duwanyihin oo maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin waxaa arrintani mukhaabaro noqonaysaa ida kaana albadru min alcaamil haddii siidhka uu keeno ka dhulkaa qodaya ka shaqaynaya musaaracana waxay noqonaysaa ida kaana albadru min almaalik haddii siidhka uu keeno ka dhulka iska lih waayo marka mukhaabarada waxay idhaahdaan waa baadil mar walba iyadu musaaracadana waxay idhaahdaan waxay bannaan tahay idaa kaana tabacan limusaaqaat haddii ay caqdulmusaaqaat la socoto oo qofkan waxaa loo dhiibay dhir geedweyna oo beeran ka shaqee baa la yidhi bayaadka waa dhulka cade bannaan ee dhirtaa udhaxeeyana waxaa lagu yidhi isagana zarc zarc ka beer marka maxay la socotaa iminka musaaracadu musaaqaad waayo weliba waxaa shardi u ah bay yidhaahdaan waxaa shardi u ah xagga heshiiska marka la gelayo waa in musaaqaadka lahor sheego la hor sheego musaaracaduna ay xataa xagga lafdiga iyo dhawaaqa waa inay tabac noqoto oo xagga sheegista la dambaysiiyo markaasay bannaan tahay bay idhahdaan waxaana ay xaaladdaasi inay bannaan tahay ay u xujaystaan xadiidkay saa ku fasiraan xadiidkii ka warramayey heshiiskii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la galay yuhuuddii reer khaybar rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim wuxuu u dhiibay naklahaa wa ardahaa sida xadiidka ku cad dhirtii timirta ee ku taalay iyo dhulkii marka dhirtaa timirtaana ka shaqeeyay buui waa musaaqaadkii dhulkiina wuxuu yidhi beera wixii ka soo go-a dhirtaa timirtaa iyo zaraca dhulkaa bannaan ka beertaana laba u qaybiyo qeybna qaata qeybna keena marka xadiidka waa lagu sheegay musaaqaadkii oo dee nakligii waa kan rasuulku u dhiibay musaaracadiina waa lagu sheego dee dhulkii bannaanaa buu u dhiibay si ay u zarcaan waxa weeyaan ay u beeraan marka culimada shaaficiyadu waxay yidhaahdaan xadiidkani wuxuu daliil u yahay musaaqaadku inay bannaan tahay waxa kaloo uu daliil u yahay musaaracadu inay bannaan tahay un hadday la socoto musaaqaad haddii ay la socoto saasay yidhaahdaan laakiin sida saxda ah allahu aclam waxaa loo yaqaana musaaracadu way bannaantay walow lam takun taabica limusaaqaat musaaqaat bayaanay la socone culimo fara badan baana ku tagtay culimada shaaficiyada ka mida ibnu surayd wakadalika ibnu khuseyma ibnu lmundir alkhaaabi aimo aada u tiro badan oo aimada shaaficiyada ka mida ayaa ku tagtay inay musaaracadu bannaan tahay walow yaanay la soconba musaaqaat yaanay la socono mid madaxa bannaanaa noqotay waxaanay daliishadeen xadiidkaa laftiisa ayuunbay daliishadeen oo labadaba dee waa lagu wada sheegay mana jiraan wax caddaynaya inay musaaqaadku asal tahay musaaracaduna tabac markay tahay musaaqaat ay la socotun ay bannaantay labadaba xadiidka waa lagu wada sheegay labaduba inay bannaan yihiin buu xadiidku daliilu yahay ama ha wada socdaan ama waxa weeyaan ha kala socdaane waxay haddaba daliishadeen fuqahada shaaficiyada ee diidan musaaracada diidan waxay daliishadeen axaadiida nahiyeysa axaadiid alati fiiha annahyu can lmusaaraca annabiya naha can lmusaaraca wa amara bilmu'aajara muslim baa wa rasuulku musaaracadu diiday waxaanu amray dhulkii in la kala kiraysto waayo axaadiidtaana waxaa lagaga jawaabayaa in la yidhaahdo dhulka markuu qof leeyahay qof kalena uu ka shaqeynayo mushqaayad uu ka qaadanayo mas'alo qura maahe waa suwar masaa'il badan baa hoos imanaya oo qaar la isku waafaqsan inay bannaan yihiin qaarna inaanay bannaanayn qaarna la isku khilaafsan yihin kuwa laisku khilaafsan la isku waafaqsanya inay bannaan yihin waxaa ka mid ah inuu qofku dhulkii kiraysto oo uu ku kiraysto lacag danaaniir ama daraahim ama lacagaa dee hadda la isticmaalaba ama inuu ku kiraysto tacaam hayra aladii yakhruju minha raashinka ka soo baxayaan ahayn raa beertayda ii beero waxaan ku siinayaa toban gadbadood oo sonkor ah ama beriisa ama daqiiqa hadda kaka soo go-aya maaha waa raashin kale bas waa jaa-is waa la kala kiraystay dhulkii lacag baa lagu kala kiraystay ama raashinka ka soo go-ayaan ahayn waxaan bannaanayn iyadu in lagu kala kiraysto raashinka ka soo go-aya wax ka mida oo aan macluum ahayn dhahdo dhulkaasi beer waxaa ka soo go-a waan waan ku wanaajin doonaa waxbaan kaa siin doonaa hada laa yajuus waayo waa majhuul ujiradii baa majhuula mushqaadii qofkan uu qaadan laha waa inay macluum noqoto waxaa la mida in la kala qaybiyo dhulka oo la dhaha beero intaa wixii ka soo go-ana adaa le intaa wixii ka soo go-ana anigaa leh waana musaaracadii jirtay fi ljaahiliya waana ta xadiidkan ay tahay in lagu fasiro oo lagu qaado waxaana dhici jirtay inay qeybtaasi ba'do qaybtaasina ay baxdo oo qofkii dhulka lahaa qeybtiisa hadday ba'do dee faramarnaan uu soo istaago dee ay dhici kartana kii shaqeeyey dee qeybtiisii inuu ku qabsado odha ma dhulkaygii ayaad faramarnaan iga diraysa ama kii shaqeeyey ku daalay qeybtiisii inay ba'do qaybtii kalena ay baxdo marka taas iyadana waa la isku waafaqsanya inay xaaraan tahay waana ta axaadiidan ay tahay in lagu fasiro aimadan shaaficiyada yihi musaaracadu way bannaan tahay musaaracadii waa qofka in dhulkii loo dhiibo oo la dhaha zarac ama isagu ha keeno ka dhulkali ha keeno siidhka ama ka shaqaali ha keeno oo la idhaahdo dhulkaa wixii ka soo go-a qeyb laysla garanayaad ku leedahay oo tusaale ahaan macluuma binisba ama biljuziya boqol kiiba intaasaad leedahay hadday dee waxba aanay soo go-in la wada khasaara hadday wax soo go-aanna dee waa la wada waa la qaybsanaya wixii soo go-ay ama waxaad leedahay thulu baad leedahay ama rubuc ama khumus ama cushur ayaad leedahay almuhim inta lagu heshiiyey laakiin macluumka ah marka aimada tiri taas waa bannaantay xadiidkan diidaya musaaracada saasay ku fasireen musaaracadii fi ljaahiliya jirtay ee nooca ahayd ama qofku wuxuu qaadanayaa aanu macluum ahayn ayay ku fasireen sida saxdina waa sida wallahu aclam musaaracadu inay tahay mid bannaan waayo wuxu uhi waidaa dafaca hadduu dhiibo ilaa rajulu nin uu u dhiibo ardan dhul liyasracaha si uu zarco musaaracadu waa taa icطaaءu اlardi liman yasracuha bijuزءi mima yakhruju minha washarata uu shardiyo lahu kaa dhulka loo dhiibay markaa dafca dhulka lama dhiibi karo de wax gacanta lagu qaado maahee dafcigan waxaa looga jeedaa takhliyadii inuu u kala baxo oo dhulkii aanu ka hor istaagin uu dhaa khalaas waad waad beeri kartaa waan ku ogolay ama beer washarata uu shardiyo lahu isaga juz-an uu u shardiyo qeyb ayuu u shardiyey juzigaasi oo macluuman ah mid la ysla garanayo sharaطa lahu ay lilcaamil caamilkuu shar juzan qayb macluuman mid la ysla garanaya yaa isla garanaya almaaliku wاlcaamilu kaالhuluثi wالrubci wاlkhumus oo min zarcihaa zaraceedii ka mid ah lam yajus arrinkaasi ma banaana musaaracadaa way diideen suuraday ka soo reebeen waa tee ida kaana taabica limusaaqaat haddii loo dhiibo dhir waaweyn oo heshiiska asal ahaan lagula galo dhirtaa waaweynka shaqaynteeda iyo midhaha inay shuraako ku noqdaan dhulka bannaana u dhaxeeyana ama taabica wahna la yidhaahda zarac taasun bay ka soo reebeen xadiidkaanay u daliishadeen inaanay bannaanayn maxay u daliishadeen axaadiid musaaracada nahyihiisa waxaan sidaas saxdana axaadiidaasi musaaracoo dhan nahyiyi mayse maxay ka hadlaysaa almusaaraca alati kanat fi ljaahiliya oo jahaaladu ay ku jirtay iyo qararkuu ku jiray wain iktara-o hadduu kiraysto yacnaa dhulkii haddii uu kiraysto qofkii haddii dhulkii uu kiraysto bidahabin uu ku kiraysto dahab aw fidatin ama fida wixii dee waktigaa hore wax lagu kala iibsan jiray aw sharata ama u shardiyo lahu isaga طacaama raashin raashinkaasi oo macluumana mid la isla garanaya lahuma labadooduba ay garanayaan kaasoo fii dimatii dumadiisa saaran ka dhulka ka soo go-aya maahee jaaza arrinkaasi waa bannaaye marka dhulkii lacag waa lagu kala kiraysan karaa taasi waa musaaraco bannaan waxaa kaloo u kala kiraysan karaa طacaam macluuma raashin la isla garanayo oo kii dhulkaa kasoo go-ayay aan ahayn sida saxda waxaa kaloo u kala kiraysan karaa raashin dhulkaa ka soo go-a oo macluuma laakiin macluum biljuziya ah kaana waa lagu kala kiraysan karaa nacam xadiidkaas ayaana u daliila لهذا الإمام النووي يقول في شرح مسلم إن الجواز هو الظاهر المختار لحديث خيبر ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جاز تبعا للمساقات بل جاست مستقلة buu leeyahy maxay se ay ku kala duwan yihin waa isku mid un oo qofku siduu ugu baahanya dhirtiisaa cid ka shaqayso midhahana kula shuraakowda ayuu ugu baahnaan karaa dhulkiisaa cid beerta zaraca ka soo go-ana kula shuraakowda xaajadii musaaqaadka keensanaysay ee banaynaysay ayaa keensanaysa waxaa loo yaqaano musaaracadana wakadalika qiraadkii shariikat lmudaaraba soo xoolihiisa qof muu dhiibeyn oo ku shaqeen macaashkana waynu wada leenay soo mu odhanayn dee musaaracaduna waa la mid un waa looga qiyaas qaadanaya iyadana musaaracada lafteedana oo tan ay diideen ay yidhahdeen waa baatil sheikhu lislaam ibnu taymiya wuxuu sheegay ilaa waqtigii saxaabada ridwan ullahi calayhim in lagu tacaamuli jiro oo lagu dhaqmi jiray waayo faslun halkaa markaa waxay sheegaan masalada ku saabsan inuu qofkii qof dhulkiisa u dhiibi uhaa ku shaqee markay sheegaan inaanay bannaanayn waxay shaaficiyadu raaciyaan hadduu daabad u dhiibo awr buu udhibi uhaa awrkaa kiree waxaa ka soo baxan oo wada leena iminkana dee gawaadhi oo kale oo tan laysu dhiibaba taasina iyaduna waa baatil bay yidhaahdaan waayo dee qarar baa ku jira bay yidhaahdaanoo qofkani inuu wax ku heli doono in kale la garan maayo waxaana lagaga maarmi karaa bay yidhahdeen heshiiska noocaasa hadday dhul tahay waxaa lagaga maarmi karaa qofka dhulka inuu kiraysto oo lacagu ku kiraysto ama raashin macluuma dumadiisa saaran marka ka soo go ayaan ahayn daabadda lafteedana in waxa ay soo saari doonto lagu shuraakoobo qof la idhaha ku shaqe wax laga maarmi karaa dee qofkii in laga kirayo isagu ha nasiibsadee marka iyadoo kirada lagaga maarmi karo isla markaa qararna uu ku jiro ma banaanaanaysa bay yidhahdaan laakiin sidaas saxdii waxay tahay waana sida madhab imaamu axmed raximah allahu tacaala uu yahay inay bannaan tahay arrintaas ay musaaracadu u bannaan tahay taasina way bannaantay qofkii gaari baa loo dhiibi karaa waxaa la odhan karaa gaarigaa ku shaqee wixii soo baxana waynu wada leenahay oo sida loo kala leeyahayna waa inay noqoto si la isla ogyahay oo la isla garanayo waa inay noqoto faslun fii axkaami ixyaai lmawaad fasalkani wuxuu ku saabsan yahay dhulka aanay cidina lahayn qofku sida uu ku mulkii karo ee dhul isagu uu leeyahay uu ku noqon karo marka almawaat waxaa looga jeedaa alardu almunfakkatu can almilki waalikhtisaas waa dhulka ka madax bannaan lahaansho ee qof aanu lahayn muslim iyo dimitoona ma leh waxaa kaloo dhulkaasi uu ka madax bannaan yahay can alikhtisaas saynu sheegnay waxaa jira qofku waxaanu lahayn oo aanu mulkiin tusaaleaan aanu iibin karin oo aanu kirayn karin laakiin nafcigiisa uu la gaariyo dadka kale uu ka xigo isagu uu ka mudan yihi marka dhulkaas isagana dee mawaat la odhan maayo meesha xashiishka la iskaga daadiyo sabadii ceelka xariimkiisii dulii ku hareeraysnaa xooluu isu taagayeen ama darka loo dhigayay tuulada dadku ay degan yihiin meesha dadku xaabada ka soo gurtaan adhiga iyo waxaa meelahay ku foofsadaan meesha daadku uu ka maro yacnaa meeshaasi dee mamluuk maaha ma laha laakiin waa mukhtas way la gaar yihiin oo dadka kalen iyaga ahayn ayay ka xigaan marka almawaat waa maxa waa dhulka aanay cidina lahayn cidina nafcigiisa aanay la gaar ahayn si gooniya aanay dadka uga xigin kaasaa mawaat leedhaha ixyaagana maxaa looga jeedaa ixyaaga waxaa looga jeedaa marka la leeyahay ixyaau almawaad dhulka aanay cidina lahayn cidina aanay mulkiin cidina aanay la gaar ahayn manfacadiisa nooleyntiisa waxaa looga jeedaa an yucmala fiiha bima tatahaya-u lahu maa yuraadu laha waa in lagu sameeyo wax dhulkaasi ugu diyaar garoobo waxa la rabo inuu noqdo waadi tusaalaan rabo meeshu inay beer noqoto in dee lasoo dayro ama lasoo oodo cagaf la geliyo ceel loo qodo ama biyaha loo soo duwo tusaalahaan haddii la doonay guri in laga dhisoo kale dee in dhismi lagu sameeyo albaab loo sameeyo haddii curfiga caado gaar ahaan uu saasi yahay ixyaaga waa kaa qofku markuu dhulkii sidaa ku sameeyana markaa wuu mulkiyaya hadduu ixyaa ku sameeyo wax dadku curfi ahaan u yaqaanin noolayn hadduu ku sameeyo wuu mulkiyaya isagaa si gaara u yeelanaya shardina maaha xaakimku inuu idmaa oo u fasaxa haddii dee qaanuun sidaasi aanu jirin beledka lagaga camal falo wa ixyaaulmawaati buu yidhi dhulkii aanay cidina lahayn cidina aanay la gaar ahayn manfacadiisa noolaynta la nooleeya jaa-isun waa mid bannaan bishardayni laba shardi ayuu arrinkaasi ku bannaan yahay marka dhulka aanay cidina lahayn cidina aanay la gaar ahayn waayo nooleynta nooleeya waa jaa-is buu yihi jaa-is qura maaha waa mustaxab sida uu sheegay ashiraazi fi lmuhadab kadalika waafaqahu annawowi raximah llahu tacala fi lmajmuuc waa mustaxabun jaa-is qura maaha waa mustaxabun sunanimadana waxaa u daliila man axyaa arda maytatan falahu fiiha ajrun dhul aanay cidina lahayn cidina aanay camirin qofka nooleeya ee ka shaqeeya ajar buu ka helaya wamaa akalat ilcawaafi ee tulaabu risq waxyaabaa waxay cunaan raadinayaan saa shimbirihii iyo xayawaankii iyo xoolihii iyo wixii ay ka cunaan minhaa fa huwa sadaqa sadaqu u yahay buri rasuulku caleyhi isalaatu wasalaam imaamu nasaa-i baa wariyay wagayruhu qofku dhulkii markuu nooleeyana waa qof waxtar soo kordhiyey buu noqonaya waanu mulkiyaya siduu yihi rasuulku man axyaa arda maytatan fahiya lahu walaysa licirqin daalimin xaqun abu daawuud iyo tirmidiya baa wariyey dhul aanay cidina lahayn cidina manfacadiisa aanay la gaar ahayn oo qof mulkigiisa aan taabicu ahayn qofka nooleeya isagaa iskale mulkiya xili daalimina xaq maleh qof baa dhul aanu lahayn oo cid kale ay leedahay dhistay dhismihiisaasi xaquma laha meesha inuu kusii yaalo hadduu yidhaahdo qofkii meesha lahaa iga fuji xaq buu leeyay waa inuu fujiyo hadduu yidhaahdo iga iibi oo qiimayso kuma khasbana kii xaqdarrada ku dhisay inuu ka iibiyo wuxuu xaqu le inu haha kaa iibin maya waan fujinaya waa dhisma hadda isaga ayaa iskale waa milkigiisii soo ma milkigiisana laga lagama fara saari karo isagoo aan ogolayn laguma khasbi karo haddiise uu ogolaado waa loo qiimeynaya waxaan la qiimeynaya dhismahaasoo dhulka yaalla misuu qiimihiisu noqon laha sandaqa sandaqadaasoo aan halkaa ka dhisnayn oo halkaa taalla imisay noqon lahay ile markay dhisantii markay banaanka taallo isku qiima maaha halkaa inay ka dhisnaataana dee waa xaqdarra sooma dhul ay cid kale leedahay buu beeray oo ku tabcay oo beertii cirka ay martay xaq uma laha xididkiisu inuu meeshaa ku yaalo waa inuu fujiyo weeye laabudda an yaqlacaha waayo qofka markaa dhul markuu nooleeyo mulkiyayaa waa qofka xoolo mulkiyi kara dee man jaaza lahu an yatamalaka alamwaal jaaza lahu lixyaa laakiin cidaan waxba mulkiyi karin meelay ka shaqaysay ka shaqayntaa ku mulkiyi mayso waayo laba shardi baa markaa noolaynta dhulku ay ku xaasilaysaa buuhi alawalu an yakuuna waa y noqdaa almuxyi ka noolaynaya musliman waa inuu noqdo oo asal ahaan mar haddii dhulku dhul islaamiyo daartu ay tahay daaru islaam dhulkaa ku yaalla asal ahaan dowladda islaamkaa leh dowladduna waxay u fasaxday dadka muslimiinta ah nebigu calayh isalaatu wasalaam muslimiinta wuu fasaxay man axyaa ardan maytatan fahiya lahu walaysa licirqin daalimin xaqun laakiin ka dimigaa looma ogola nooleyn qura ku mulkiyi maayo sidaan loogu ogolayn dimiyiintu inay dhistaan gaalada muslimiinta ku hoos nool inay dhisaan dhismayaal dhismayaasha muslimiinta ka sarreeya looma ogola sidaas oo kale in ay dhulka islaamka iska qabsadaan oo dhul marka hore aanay cidino lahayn iyagoo ay mulkiyaan looma ogola waay wahaani shardiga loo an takuuna way noqoto alardu dhulku lam yajri mid aanu ku dareerin caleyhaa dusheeda milku muslimiin muslim mulkigii waa inaanu ku dareerin oo dhulkaas waa inaanu ahayn dhul qof muslimii hore ugu lahaan jiray oo haddii qof muslimii hore uu lahaan jiray oo muslimkii la garanayo dee haddii mid kale uu idhaahdo anigaa meeshaa dhisanayo ama beeraya dee inuu dhistaa iyo inuu beeraa maxay noqonaysaa dulmi bay noqonaysaa marka laabudda an takuuna ardu xura dhulku mid madax banaa waa inuu noqdo muslimka waxaa la mid ah ciddaan muslimkaayna dimiga hadduu mid dimi dhulkaa lahaan jirayna oo la garanayana iskama dhisan karo qofkii laa xataa haddaan la garanahayn iskama dhisan karo laakiin dowladda ayaa xaq u leh inay dhulkaa wax nafcila de ay ku samayso ama ay iibiso thamanki iyo lacagtii lagu iibiyeyna ciddii lahayd ilaa inta la helaya u xifdido ama masaalixda guuda ummadda inay ku darto iminka dee magaalooyinka qaarkood waxaa ku yaalla guryo lagu odhanayo yuhuud baa lahaan jirtay inay joogaanna la garan maayo berberay ku yaaleen iyo hindi baa lahaan jirtay wayn ra haulaai lhunuud laa yuujad lahum laysa lahum atharun walaa khabar raaji ruux toona lama hayo ama dad muslimiin oo soomaaliya baa lahaan jiray lama garanayo oo iska dumeen qaarkood jagooyin baa ka soo hadhay markaa qof intuu iska tago maxamed intuu iska tago iskama dhisan karo ma odhan karo meeshan way kharaabtay waan anaa anaa noolaynaya oo meyta imika noqotay laa ciddii lahayd haddii la garanayo waa in loo daayo haddaan la garanahaynna dowladda ayaa gacanta ku haynaysa marka dhulku waa noqdo dhul madax banaan labudda an takuna alardu xura waay wa sifatu lixyaai noolaynta sifadiisuna maa kaana waa wixii ahaaday fi lcaadati caadada dhexdeeda cimaaratan maa kaana wixii ahaaday fi lcaadati cimaaratan camiritaan lilmuxyaa dhulkaa la noolaynaya camiritaan u ahaaday dhulka waa in waxa la doonayo laga loogu talagalo in lagu sameeyo waa in loo diyaar gareeyo dee beer waynu garan haddii meesha laga dhigayo dee in dhagaxaan la dhigdhigo ama ood yar lagu wareejiyo meeshu beer ku noqon mayso soo maa haddii la doonayo meesha in la dhiso in dhulka la xarxariiqo dee meeshaasi dhismo ku noqon mayso marka waa tahiyaatuha limaa yuraadu laha waa in loo diyaariyo wixii la doonayo meesha in laga dhigo saasaa noolayna shareecadu waxay ilaaqday oo si sii daysana u sheegtay noolaynta man axya ardan maytatan shareecadu markaa may odhan dhulka qofku markuu sidaa iyo sidaa iyo sidaa ku sameeyo ayuu nooleeyey luqadana kalimatulixyaa xad kuma laha marka xaggee loola noqonayaa curfigaa loola noqonayaa dadka waktigaa jooga ee meeshaa joogaa waxay u yaqaaniin qofku dhulkaa markuu ka qabto inuu shaqo ka qabtay oo dhulkaa uu nooleeyo dhulkii kale ee dee aan la kala lahayn dhul ka duwan inuu ka dhigay markuu ku sameeyo qofka ayuu mumulkiya lihada wuxu odhanaya shaaricu liana shaarixu liana shaarica atlaqahu walaa xadda lahu fi luga farujica fiihi ila alcurf curfigii caadatu naas baa loola noqonaya wayajibu waxaa waajiba buu yidhi badlu lmaa biyihii in la bixiyo ayaa waajiba oo qofka biyaha haystaa uu bixiyo bihalaathati sharaa'ita saddex shardi ayaa bixintooda ay ku waajibaysaa alawalu an yafdula waa inay dheeraad ka noqdaan biyahaasi can xaajatihi baahidiisa wathaani an yaxtaaja waa inuu u baahdo ilayhi biyaha hayruhu midaan isaga ahayn wathaalithu an yakuuna waa inuu noqdo maagu biyo waa inay noqdaan mimaa yustakhlafu biyo biyo kale ay soo weydaaranayaan fii biirin ceel ku jira aw caynin ama il ka soo baxaaya marka biyo waxay u qaybsamaan biyo aanay cidino aanay lahayn ama samadaa ka soo degaan oo biyihii roobkaee dhulka qulqulayay ama ha noqdaan biyo il ilaahay uu ka soo saaray ama webiyada iyo kuwa xa la midka ah maa un naabicun fii mowdici laa yakhtasu biaxad waa biyo ka soo baxaya meelaanay cidina gooni u lahayn farsamo bani aadam uu sameeyey sida qodaal oo kale iyo ceel uu qoday iyo berkad tusaale ahaan intuu qotay uu weel ahaan ugu shubtay iyo waxaasoo dhan biyo ku yimi maaha biyaha noocaasa annaasu fiihi sawaa dadku way u siman yihin qofna gooni uma laha wuxuu qofku markaa biyaha noocaasa ku mulkiyi karaa haddii dee uu soo dhaansado ama booyada kusoo dhaansado ama weel kalea kusoo dhaansado weel isagu uu leeyahay dee markuu ku shubto ayuunbuu biyaha qofku u mulkiyi karaa inta kale dadka kama celin karo waa la wada leeyahy waayo waman akhada minhu shayan fii inaain aw xawdin malakahu walam yakun ligayri musaxamatu fiih nooca labaada biyaha waa almiyaah lmukhtas waa biyaha cidi la gaar tahay ceel qof uu qotay kanaal uu samaystay webiga uu ka soo duday qofku biyaha ma mulkiyaya biyaha ceelka ceelka isagaa loo iskuma haysto laakiin biyaha laga hadlaya ceelku mar hadduu mulkigiisa ku yaalla isaga ayaa leh laakiin biyaha ceela ku jira ma mulkiyaya laba weji baa ku jira madhabka dhexdiisa alasaxuna waa inuu mulkiyayo lanna waa namaau milkihi meeluu isagu leeyahy mar hadday ku yaalliin waa ziyaado iyo kobac mulkigiisii ka dhashayoo geedaha isagu uu leeyahay midhaha uu ka goostoo kale ayay la mid yihiin iyo macdanta iyo dhagaxanta qaaliga dhulka isagu uu leeyahay uu kala soo baxo imaamu shaaficina saasuu tasriixiyey biyaha qofku uu dhulkiisa ka qotay ama uu kala soo baxay inuu mulkiyayo saasuu nasgareeyey qofna markaa ma qaadan karo caanihii xoolihiisoo kaley la mid yihiin ceelka mulkigiisa uu ka qoday biyaha ka soo baxay ama isha ku dhex taalla mulkigiisa beertiisa ama gurigiisa qowl kale wuxuu leeyahy biyaha gebigooda waa la kala xigaa une lama mulkiyaba qof lihi ma jiro markaa taa maxaa ka dhalanaysa mar dee lama mulkiyaba lamama iibin karaba dee biyo in la iibiyaa mama banaanaba waxaanay daliishadeen qolooyinka sar almuslimuuna shurakaau fi halaa muslimiintu saddex bay shuraka ku yihin almaai walkala-i wannaar biyaha iyo daaqa iyo dabka almuhim madhabku waxa weeye biyaha qofku uu camalkiisa iyo shaqadiisa kusoo saaray mulkigiisi uu kasoo saaray meeshii isagu uu lahaa inuu mulkiyayo uu leeyahay mar hadduu leeyahayna wuu iibin karaa laakiin xaaladaha qaarkood bay waajib noqonaysaa biyaha inuu bixiyo waa saddex shardi marka la helo shardiga koowaad waa in horta isaga baahidiisa dheeraad ka yihiin baahida naftiisa iyo baahida xoolihiisa waa inay dheeraad ka yihiin oo haddii isagii marka baahida la sheegayaana waa alxaajatu alqaa'ima maaha xaajada mustaqbalka maaha waa baahida markaa taagan waa inay dheeraad ka yihiin haddaana isagaba dheerayn isaga iyo xoolihiisa inuu bixiyaa waajibku ma aha naftiisa ibda binafsika uma biman tacuul waa ka yihi rasuulku alayh isalaatu wasalaam shardiga labaad waxaa weeye an yaxtaaja ilayhi gayruhu cid kale inay u baahan tahay oo ciddaa kale waxay ugu baahan tahay naftiisa qof baa doonaya inuu naftiisa haraadu u dhimo laa u kaga badbaadiyo ama wuxuu ugu baahanyay mawaashidiisa iyo xoolihiisa xayawaan uu leeyahy oo muxtarama xayawaanka muxtaramka ahina waa kaan dilkiisa aan layna amrin ayaa xayawaan muxtarama ah waxaa kaloo uu ku waajibayaa waxaa kuwa biyaha inuu bixiya waxaa kaloo ku waajibaysaa haddii biyaha rooda daaq uu yahay oo daaqaana dadku aanay daaqi karin ilaa biyaha uu ogolaado biyaha dee haddii uu u diido waxay noqonaysaa meesha inay ka hayaamaan waana taxdiidku sidaa gaarkaa ugu soo arooray man manaca fadla almaa liyamnaca bihi fadla alkala manacahu llahu fadla raxmati ywma alqiyaama laa tamnacuu fadla almaa litamnacuu bihi lkala biyaha baahidiina dheeraadka ka ah ha u diidina cidda u baahan ee naftooda ugu baahan ama xoolahooda ugu baahan zaracu isagu kuma jiro si daaqa dadka aada uga hor istaagtaan oo meeshaa dadku ay uga guuraan oo dee haraad ay uga qaxaan marka xaaladana waa waajib biyihii in la bixiyaa haddii daaqi dadka uu kaga xidhmo waaye ciwad ma ka qaadan kara haddaba inuu bixiyaa inay waajibtay garanay oo lacag ma ka qaadi karaa dadka biyaha u baahan raashin ma ka qaadi karaa laba weji baa ku jira madhabka saxiixu laa labadaa weji ka saxiixi waxa weeye inaanay bannaanayn oo qofku wax ku waajibay dee ciwad kama qaadan karo u shardinayo xadiidkuna oo ku soo arooray masalada ana nabiya nahaa can bayci fadli ilmaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu diiday biyihii dheeraadka qofka ka ahayn inuu iibiyo ee uu ka maarmayey wallahu aclam waaxka billahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira waayo gabadhu haddaanay daa'ir ahayn qur-aanka ma akhrin kartaa buu yihi nacam waa akhrin kartaa qur-aanka waayo daliil saxiixa oo cad oo u diidayaa ma jiro musxafka ayuun baanay taabanahayn caaisha markay xayday rasuulku wuxuu ku yihi ifcali maa yafcalu alxaaj hayra an laa tatuufii bilbeyt qofka xajiya wuxuu samaynayo o dhan samey laakiin kacbadaa ku dawaafi waayo su-aashan waxay ku saabsan tahay qaraxyada dhaca barahaan kuwii u dambeeyey maalmaha la maqlayay haddii dad muslimiina qofku uu qarxiyo oo naftiisuna ay ka mid tahay taasi ma banaano ilahay baa walaa taqtuluu anfusakum hada laa yajuus naftiina ha dilina waman qatla mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahannam khaalida fiiha waqadiba allahu calayhi walacanah waacadda lahu cadaaba cadiima waayo gaalada haddii uu qarxiyo gaaladu ay yihiin gaalo mucaahidiina cahdi iyo sulxi muslimiintu ay kula jiraan heshiis dagaal la-aanah iyadana in la qarxiyaa ma banaana oo cahdiga ayay iyaguna ammaan ku heleen naftooda iyo maalkooda ammaan ay ugu heleen haddii ay xarbiyin yihiin oo dagaal muslimiinta uu kala dhexeeyo laakiin qaraxa waxaa ka dhalanayaa iyo waxaa ka ratimayaa xumaani uu ka wan yahay waxtarka arrinta ay soo kordhinaysana ma bannaana bal jihaadkii xataa caadiga ahaa wajhan liwajhinaa toos la ysaga hor imanaya baan bannaanayn haddii mafsadadiisu ay ka badan tahay maslaxadiisa sidiisa maxaa loo sharciyey jihaadka si maslaxa loogu gaadho waa mafsada raajixi haddaan maslaxadii aanu gaadhsiinahayn muslimiinta ma bannaana marka wax allaalo waxay arrintan muslimiinta u taraysaana ma jirto dumar baa la leynayaa caruur baa la leynayaa dad muslimiina ayaa ku jira meelaha qaarkood raddu ficilka arrintaasi ka dhasha dhibkiisu maaha miday muslimiintu ay qaadi karaan ma kuwa halkaa joogaa noqoto ma kuwa kalaa noqoto islaamkii bay arrintani sumcaddarro usoo jiidaysaa iminka waddanka faransiiska oo kale waddamada dadka ugu badani ka islaamaan buu aha marka qaarkood waxaad is odhanaysaa malaha islaamka dadka in la necbaysiiye ayaa la doonayaa oo dadku aanay diinta islaamka soo gelin lahaa islaamkii aad gelaysa waa ka warbixinadu waxay sheegayaan in boqolkiiba dhalinyarta faransiiska boqolkiiba toban markay boqolkaa soo istaagaan inay toban muslimiin yihiin kuyuubay u galaan meelaha dadka muslimiinta joogaan marka ay islaamayaan waayo arrimahan oo kale markay dhacaanna way yaabayaan dadkii madaxa isqabanayaan waxay leeyihin dadka halkaa iska fadhfadhiya ee waxba sameyn aan askar ahayn aan siyaasiyiin ahayn maxaa loo laayay talo maxaa loo laayay islaamkaas haa qabuun baa lagu odhanaya islaamka iska ilaaliya gardaadinta waxaa la yidhahdaa khuraafaad baa la socda ay ka mid tahay qofku qofkaa gardaadiyey inuu la dabeecad noqonayo ama la nooc noqonayo iyo waxyaabo kalea markaa wax sharciga maaha ardaygu markuu qur-aanka dhameeyo ama qeyb ka mida markuu dhameeyo ma banaanta in loo sameeyo xaflad ardayda iyo macalimiinta uu casuumayo hadeelaha baas caadaadkay ka mid tahay mar haddaan laga dhigahayn ciid oonu odhanahayn mar walba sanad guuradii kasoo wareegtay xifdiga qur-aankayga weeye hadduu saa yidhaahdo ciid bay noqonaysaa ma banaana laakiin wax mar dhacayo la dhaafayo ahlucilmiguna taa waa waa fatwoodaan xaafid ibnu xajar waa kii awrka qalay markuu fatxulbaariga dhameeyey shan labaatan sanadood buu sharaxayay sheekh ibnu baas wakhayruhu xafladaha jaamacadaha iyo madaarista iyo meelahaas inay kadalika ibnu cuthaymiin inay caadaadka ka mid yihiin oo aanay cibaado ahayn ayay waxa weeyaan tilmaamaan alaslu fi lcaadana waa inay tahay mubaaxa haddaanay shareecada khilaafin waayo dadka dhul aanay waxba ka qaban odhanaya waa beertayadii markay magaaladu soo gaadhana baloodhaynaya waynu sheegnay qofku dhulka wuxuu ku mulkiyi karaa saa xadiidkuba uu tilmaamay in wax curfi ahaan ama caad ahaan dadku ay u yaqaaniin noolayn ixyaa inuu ku sameeyo wixii meeshaa looga jeeday ee lala doonayey inuu u diyaariyo laakiin rawaxa iyo xoogagaa iska bannaanee cadaadda ay ku taallo wax allaala wax laga qabta aanay jirin ayi shay oo laga qabta aanay jirin qof inuu iska sheegto ku mulkiyi maayo laa yamlik bi hada waayo su-aasha wuxuu laba nin baa waxay ku shuraakoobeen laba nin baa shuraakoobeen in xooluhu leeyihin ino xoog buu leeyihi faa'iidana si islaag inay u qaybsadaan bay ku heshiiyeen waa mudaarabadii marka ninka shaqaynayaa masaariiftiisii xagguu ku leeyahy cuntadiisii waxyaabaha lamidka isagoo kan qaadanaya rabxiga macaashka halkaasuu ku leeyahy dee ile ninkani wuxuu ku helayaa macaashka xoolihiisa soo maa xoolihiisa wax soo saaray kan kalena muxuu ku helayaa shaqadiis shaqadiisi muqaabilkeed waa kaa oo macaashkaa dee lagula heshiiyey ribxigaa lagula heshiiyey gabadhi ma noqon kartaa askariyad waa tajniid nisa la laa yajuus hada tajniid nisa in dumarka askar laga dhigo dumarka jihaad kuma waajibin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi jihaadkiinu waa lakuna jihaadu laa qitaala fiih alxaj jihaad baa laydiin sharciyey dagaal aanu ku jirin waa xajka si tabaca bay u raaci karaan ciidamada islaamka si inay wax daweeyaan oo kale iyo inay biyaha u dhaamiyaan iyo waxyaaba noocaasa mararka qaarkood way dhacday taas laakiin dumar oo caadi oo askar laga dhigo markii rasuulka calayhi salatu wasalaam iyo saxaabadu ay ugu baahi badnaayeen arrintaa may samayn oo dumar dagaalka lama gelin dumar xoog ah oo geli kara iyo la tababari kari lahaana way jira laakiin arrintaa dagaalku shaqo dumar baanay ahayn imikana dee gabadha marka le askariyad baa laga dhigayaa waxyaaba fara badan oo mafaasida baa dee la socda madheeraa la geynayaa oo safar baa la gelinayaa safar bilaa maxrama xeradaasaa la geenayaa dee rag baa tababaraya oo abjacda ciyaarsiinaya inay isqalaaba rogto gabadhaas askariyadda laga dhigaya hadhow toolana dhar dirays baa loo gelinayaa waxaa arkaysaa islaan koofiyadii askarta raggaa dee gashan oo tashabu birijaal samaysay shaadhkiina way gashantay shaadhkii raggana way gashantay hada min atashabuh birijaal waana min alkabaa'ir raggii bay isu ekaysiinaysa askartiina waa waa ku dhex jirtaayoo dumarnimadiiba gabadhu way way ka tegaysaa marka tusaale ahaan meelaha dumarka la rabo in la baadho oo kale dumar meelahaasoo kale ka shaqeeya dee waa waa loo xil saari karaa iyagoo asturan waxyaabahana ka fog laakiin in gabadhii askariyad caadiya laga dhigo oo dirayska xidhan oo qoriga sidato oo ragga dhex qaadayso oo hada laa yajuus wax bannaan maaha taas wallahu aclam wasal alla calaa nabiyina maxamed